waxaan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay xirtay qunsuliyadaha ay dowladda ethoobiya ku leedahay magaalooyinka garowe iyo hargeysa iyadoo sababa ku eedaysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya qaraar ka soo baxay golaha wasiirada soomaaliya ayaa sidoo kale ku amray dhammaan diblomaasiyiinta ethoobiya ee ku sugan soomaaliya in muddo toddobaad gudihiis ay dalka uga baxaan go-aanka xukuumadda soomaaliya ay ku ceerisay diblomaasiyiinta ethoobiya kuna joojisay howlihii ay ka hayeen soomaaliya ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey xersi gaani oo ah wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markii ay arkeen axdiga vienna ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee xeerinaya in dowladda soo dirsatay ergeyda diblomaasiyadeed ee martida ah aysan xafiisyo ka furan karin meel ka baxsan meesha ay madaxa ergeygu ka howlgalo haddii aan ogolaansho cad laga helin dowladda martida loo yahay markii ay arkeen axdiga vienna ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed gaar ahaan qodobka afartan iyo koowaad faqradiisa saddexaad ee xeerinaya in xarumaha diblomaasiyadeed aan loo isticmaali karin ujeedooyin ka baxsan shaqada uu sharcigu u ogol yahay ergada diblomaasiyadeed ee martida ah markii ay garowsadeen in faragelinta qaawan ee dowladda etoobiya ku hayso arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay xadgudub ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida dalka soomaaliya waxay soo saareen qodobada soo socda qodobka koowaad xiritaanka qunsuliyadaha etoobiya kow laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay afartii bishii abril sanadkii labadii kun iyo labaatan iyo afarka dowladda federaalk soomaaliya waxa ay xirtay islamarkaana ogolaanshihii howlgal oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda etoobiya ku leedahay magaalooyinka garoowe iyo hargeysa waana inay muddo toddobaad gudihiis ah ku xiraan labadaas qunsuliyadood labo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladda etoobiya uga howlgal labadaas qunsuliyadood ee ka furan magaalooyinka kor ku xusan waa inay dalka uga baxaan muddo toddobaad gudihiis ah qodobka labaad xadgudubyada kow diblomaasiyiinta dowladda etoobiya ee u hoggaansami waaya qaraarkan waxa ay gelayaan xadgudub ka dhan ah qarannimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana laga qaadayaa tillaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka qodobka saddexaad dhaqangalka wasaaradda arrimaha dibadda waxaa la farayaa inay qaraarkan si rasmi ah u gaarsiiso dowladda etoobiya kuna wargeliso safiirka dowladda etoobiya u fadhiya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu dalkiisa la tashi ugu laabto
dhinaca kale maamulka puntland oo si weyn uga soo horjeestay arrinkaasi ayaa ka jawaabay go-aanka ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku xirayso qunsuliyadda ethoobiya ee puntland falastiin axmed iimaan ayaa qadka telefoonka ku wareysatay wasiirka warfaafinta puntland maxamuud ceydiid oo arrinkaasi ka jawaabay
dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho aan xafiis dowladdu leedahay kilomitir dhinac uga bixi karin oo ajnebigu ilaaliyo iyadoo dalkii ku guuldaraysatay inay u soo gudubto maaragtay states nabad ah oo kumanaan kilomitir oo nabada xukuma oo iyagu mas-uul ammaankooda ka ah oo dhaqaalahooda ammaanka ah oo muxuu ahaay adeega bulshadooda ay siiyaan ammaanka ah inay usoo tallowdo yani waxa weeye waa geed sarawaab weeyaan waxa weeye in geed in gubtaa waa hoos taallaa xasan ma xidi karo qunsuliyadaha hargeysa iyo ku yaala iyo garowe ma xidi karo waayo dee kama arrimiyo juridictionkiisaba kuma jirto sharciyadu hayso dowlad waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay xasan xukunkiisuna ma fulo dad iyo dalla ma hayo waxaa jirta in hadda puntland ay qayb ka tahay dowladda federaalka oo aanay ahayn dowlad madax bannaan soo ma aha marka haddii ay timaado go-aamadaasi masiiriga ah oo kale oo labada dal quseeyoo kale inaad uga dambaysaan dowladda dhexe aad baad u mahadsantahay waa su-aal sax weeyaan dadka soomaaliyeed dhegaha u taagan jawaabtaas dowladda federaalka waxaa federaal lagu wada ahaa oo dadkasoo sharciga u dhexeeyey dastuurkii kumeelgaadhka ah uu ahaa dastuurkii waxaa laalay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud baa laalay miduu isagu leeyahay buu qortay waa uu dhammaaday nidaamkii dalka isu hayay wuu dhammaaday ciise aabidiin muuse aabidiin puntland waxay aaminsan tahay oo la shaqaynaysaa ciddii soomaaliyeed oo kasta oo aaminsan kuna shaqayn kasta kuna shaqaynaysa dastuurkii kumeelgaadhkaa ee agost laba kun iyo labaiyo tobankii la ansixiyey sharci ka dambeeya kaa aqoonsan tahay ma jirto marka hadda ma waxaa leedahay puntland waa dowlad ka madax bannaan dowladda sida soomaaliya dastuurka fed- sida dastuurka federaalka oo qodobkiisa boqol iyo afartan iyo laba uu qorayo sida qodobka afraad ee dastuurka puntland uu qorayo waxaa sharciga inta la iswaafajinayo dastuurka dowladda federaalku ay leedahay dastuurada dowladaha fe- xubnaha ka ah ay ay leeyihiin afti dadweynena lagu ansixinayo state kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu haysto xaqa dastuurkiisu siinaya sidaa daraaddeed dastuurka yagaana faraya dowladda federaalkaana faraya inaanu iskaya u maa- isu maamulno inaanu dowlad madax bannaan nahay xayndaabkii dowladnimada soomaaliyeed waa ku jiraa soomaalinimadii inta laysugu soo noqonayo laakiin kuma jirno xayndaabka xasan ee uu dowladnimadii kaga baxay laakiin xayndaabka soomaalinimada hadaa haddii lagu jiro khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya etoobiya iyo soomaaliya ayuu joogay hadda ma waxa uu tegayaa muqdisho iyo etoobiya ad isleedahay Een, xasan wax cidda kala dhex soomaali xasan kalama khilaaf kalama dhexeeyo muxuu ahaa ee, etoobiya ee, maaragtay ee, khilaaf xasan buu kala dhexeeyaa isaga kula shirayey ee, jabuuti kula shirayey xasan wuxuu sameeyey baa ku qarxaya maalin walba wuxuu falkiyey baa ku qarxaya etoobiya iyo soomaaliya xuduud bay leeyihiin Een, dadka soomaaliyeed iyo etoobiya xuduud bay leeyihiin waana isu socdaan danaha ka dhexeeya isku dad baa ka dhexeeya dadka soomaaliyeed dhakhtar bay u tagaan ganacsi bay u tagaan waxbarashay u tagaan Een, arrin lagu mashquulo isu socodka etoobiya iyo soomaaliya arrin maanta lagu mashquulo maaha oo xasan ku mashquulo marka hadda een, carada aada dowladda dhexe u qabtaan ama ama aada madaxweynaha u qabtaan ma waxay tegaysaa in puntland ay xiriir toosa la yeelato etoobiya no no no eh, falastiin saa maaha xidhiir dowladda puntland etoobiya xidhiir way lalahayd xidhiir waxbarashay lalahayd mid ganacsi bay lalahayd Eh, qunsuliyadda halkan ku taala iyay fiisa siisaa arday soomaaliyeed oo etoobiya ku siisay fiisa siisaa iyay fiisa siitaa dad soomaaliyeed oo u socda dhakhtar u socda etoobiya u socda ayay fiisa siisaa iyay fiisa siisaa dad ganacsato la macaamilaya muxuu dadka kale soomaaliyeed iyo eh, mm, dalweynaha etoobiya intaba bay fiisa siisaa orodoo imowa bal safaaradda qunsuliyadda soo booqo bal dadka kuyuuga ugu jira maxay doonayaan dhakhtar iyo waxay u socdaan iyo iyo iyo waxbarasho iyo caafimaad bay u socdaan iyo iyo ganacsi bay u socdaan aragoo bal xuduudda istaago bal ganacsiga ka baxaya xuduudaheenna ee ku socda etoobiya haddan baaxadiisa arag maxaa problem ma jira wax problem ma jiraan wax ummadda soomaaliyeedana ugu jirtaanu ka shaqaynaynaa dowladnimaanu ka shaqaynaynaa in ganacsigu uu fido shaqo abuur eh, qolo walba danba ay leedahay danta ay leedahay in ganacsigu isdhex maro inuu xor isugu yahay qolo walba meesha opportunityada ganacsigu ugu jiro inay qolada kale ka faa'iidaysato ma macaamilka adduunka u yaalo dad derisa u yaalo dowladda derisa u yaalo kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud aydiid oo u warramayey falastiin axmed yiimaan dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waanagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo